waxaa idinku soo maqan jawaabaha aad ka soo bixiseen sida looga faa'iidaysan karo roobka xagaaga ee haatan noo da'aya dad badan ayaa aragtidooda qaab qoraal ah nagu soo gaarsiiyey waxaana ka mid ah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa cukaash oo jooga deegaanka kunyo barow roobka xagaaga laba siyaabood ayaa looga faa'iidaysan karaa kow in dadka la wacyigeliyo laguna baraarujiyo waxbeerashada labo in la beero waxyaabo ku habboon xilligan waxaan dhihi lahaa beeralayda hala taageero hana la dhiirageliyo alfurqaan waad ku mahadsan tihiin howlaha aad ummadda u haysaan halkaas ka sii wada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maalin wacan waa aala haddii aan u gudbo weydiimaha aalaaba joogtada loo sugi jiray ee barnaamijka horta roobka waa nicmo rabbi uu aadamaha ku manaystay guud ahaan haddii aynu nahay ummadda soomaaliyeed waxaynu roobka helnaa sannadkii saddex jeer taa oo aan kaga duwan nahay khalqiga kale xagaagan wuxuu ka tirsan yahay xeriyada aynu helno nicmada rabbi alla mahadii haddii aan u gudbo sida looga faa'iidaysan karo in kastoo aan aqoon wacan aan u lahayn haddana waxaa ugu horeeya ee looga faa'iidaysan karo waa tacabka beeraha taas oo faa'iido u leh dadka iyo dunyada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idiin salaamay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda alfurqaan magaciigu waa cabdifitaax baylood oo jooga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose haddaan u gudagalo mawduuca roobku waa naxariis iyo raxmad uu allaah siiyey ummaddeena roobka waxaan uga faa'iidaysan karnaa in la helo dad wax bartay kuna hami dheer inay dhulkooda tacbadaan dhulkuna wuxuu ku fiican yahay wax kasta oo lagu beero way ka soo baxayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa caynaa bintu xaydar oo idin leh idilkiina waad salaaman tihiin salaan kadib haddaan u gudbo su'aasha furan ee toddobaadka haddii aan runta ka hadlo xagaaga waa nicmada uu allana siiyey waxaana ku jira faa'iidooyin badan oo ummadda in laga faa'iidaysto ay tahay xilliga guga waxyaabaha la beerto marka xagaagu uu do'o waxa ay noqonayaan beeraha kuwa cagaar iyo qurux isku darsaday waa midda ay soomaalidu dhahaan nag dambe xoololeydana waxa ay ka helaan daaq fiican oo ay ku daaqsadaan xoolahooda iyo waraab fiican waayo meel weliba biyo ayaa ku jira halkaas ayaan uga baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bahda alfurqaan waan idin salaamay magacaygu waa nasra suldaan maxamed cabduqaadir oo joogta wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka kuyo barow haddaan u gudbo su'aasha jawaabta furan ee toddobaadkan roobka waa nicmo allaah uu nagu galadaystay waxaa looga faa'iidaysan karaa si wanaagsan xilligan oo aan ku jirno roobka xagaaga in la beerto waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin sisinta digirta qaraha bocorka iyo waxyaabo badan ayaa habboon dhammaan muslimiinta meel kasta oo ay joogaan waxaan idin leeyahay jimco mubaarak assalaamu calaykum bahda alfurqaan waan idiin salaamay salaan kadib magacaygu waa ruun maxamed oo joogta ah jubbada hoose gaar ahaan jamaameh intaasi kadib roobka xagaaga waa nicmo uu allahna siiyey marka hore waxaa nagala doonayaa inaan allaah uga mahad celinno si allaah uu noogu siyaadiyo waxaan uga faa'iidaysan karnaa inaan tacbanno beeraha maxaa yeelay xilliga xagaaga waxaa soo baxa dalagyada noocyadooda kala duwan soomaalidu waxa ay aad u jeceshahay xilliga xagaaga ee aan ku jirno maadaama ay u badan yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato dadka waxaan dhihi karaa ka faa'iidaysta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaygu waa cabdinaasir oo jooga gobolka jubbada hoose gaar ahaan jamaameh haddaan u gudagalo su'aasha barnaamijka sidee looga faa'iidaysan karaa tacabka beeraha ee xilligan waxaa looga faa'iidaysan karaa in la tacbado xilligan sida galayda iyo digirta iyo yaanyada iyo bocorka xilliyada qaboobaha lama abuurto sisinta sababtoo ah qabowga ayaa dhaawacaya bulshada jamaame waxaan ugu dardaarmayaa inay moordayda beertaan waad mahadsan tihiin assalaamu calaykum bahda alfurqaan waa leyla murjaan ibraahim oo joogta jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan galo su'aasha roobka xagaaga sidee looga faa'iidaysan karaa roobka waa nicmo uu eebbana siiyey waxaan uga faa'iidaysan karnaa tacabka dhulbeereedka aanu haysanno waxaan tacban karnaa sida galayda sisinta digirta bocorka baamiyaha bataatiga batiiqa qudaarta noocyadeeda kala duwan ugu dambayntii waxaan leeyahay allah yow inoo ziyaadi asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa suhayb dhammaantiina waan idiin salaamayaa meel kasta aad joogtaan anigu waxaan ku suganahay deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose roobka ka da'ay deegaanka kunyabarow aad iyo aad ayaa looga baahnaa khayrarka uu allahna siiyey aad ayaan ugu faraxsannahay gaalada allaha jabiyo asalaamu calaykum idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa hanad qaasim jibriil oo jooga jubbada hoose gaar ahaan jamaameh haddaan fikraddeeda ka dhiibto roobka xagaaga ah waa waxaan u baahannahay mar weliba waa nicmo rabbi uuna siiya alxamdulilaah waan ka faa'iidaysanaynaa beerihiina waan u beerannay hadda waxaan sugaynaa dalagii inaan goosanno wakhtiga marka la gaaro allaha noo siyaadiyo roobka asalaamu calaykum alfurqaan waan idiin salaamay magacaygu waa basaam oo joogta degmada jamaameh ee wilaayada islaamiga ah jubbada hoose haddaan u gudagalo su'aasha toddobaadkan ee ah sidee looga faa'iidaysan karaa xilliga roobka xagaaga ah jawaabtu waxa ay tahay waxaa looga faa'iidaysan karaa beeralayda inay tacbaan sida sisinta digirta beeralayda waxaan leeyahay tacba wax weliba oo dalka waxtar u leh oo looga maarmi karo hay-adaha shisheeye waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa galad oo jooga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka kunya barow waana markii igu horaysay ee aan la soo xiriiro warbaahinta alfurqaan haddii aan u gudbo su'aasha walaal waxaa looga faa'iidaysan karaa si wanaagsan in wax loo beerto waxaana xilligan ugu fiican in la beerto sisinta bocorka iyo qaraha asalaamu calaykum walaalaha idaacadda alfurqaan magacayga waa uma sumayo oo joogta deegaanka kuya barow haddaan fikirkayga ka dhiibto waxaa looga faa'iidaysan karaa inay beeraleyda beerahooda ku abuuraan dalagga iyo dhammaan khudaarta noocyadeeda kala duwan si hadhow xilliga roobka u tago loogu manaafacaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa deeqa axmed faarax oo joogta baydhabo roobka xagaaga waxaan u arkaa farxad dahabi ah oo ay tahay in lagu beero gelay iyo digir waa in beeraleyda la siiyaa agabeereed iyo wacyigelin ku filan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu waa maxamuud cali mireh waxaan joogaa garowe waa in la sameeyaa barkado iyo ceelal soolarka ku shaqeeya si biyaha roobka loo keediyo haddii kale biyaha waa ayna dhaafayaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa nimco xuseen xasan oo joogta beled weyn xilliga roobka waxaan qaban jirnay ololaha nadaafadda si biyaha roobka aysan u dhalin cuduro waa in arrinkaasi lagu baraarugo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa cabdirasaaq cabdiqani oo jooga muqdisho waa in la dhisaa keediyo biyaha dhaamiya si kor loogu qaado wax soo saarka beeralayda roobku hadduu si fiican u da'o waxa uu bedeli karaa nolosha magaalooyinka iyo beeralayda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa fartuun maxamed shariif oo joogta burco gobolka togdheer faa'iidada ugu weyn ee roobka xagaaga ah waa daaqa xoolaha waa in xoolo dhaqatada ay ka faa'iidaystaan roobka waayo waxaa ka faa'iidaysanaya xoolaha marka cawska uu soo baxo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa hodan maxamed cabdulle oo joogta hargeysa waxaan ku talinayaa qoys weliba waa in uu yeeshaa haan ama taangiyo ay ku kaydsadaan biyaha roobka tani waxa ay yarayn kartaa biyo la'aanta xilliga abaaraha ee hargeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa sahre cali daa'uud waad mahadsantihiin bahda alfurqaan bulshada qurba joogta haddaan nahay waa in aan kaalinteena qaadanaa islamarkaana la taageero beeralayda si loo horumariyo kaydinta iyo adeegsiga biyaha roobka hagaag inta aanan soo gebagabaynin barnaamijka waxaa xilligan idinku soo maqan su'aasha furan ee barnaamijka waxaa soo jeedinaya waryaheena cawil cabdulaahi waad mahadsan tahay maxamed daahir su-aasha furan ee toddobaadkan ee hortaalla dhegaystayaasheenna waxay tahay muddada xilhaynta xasan sheekh waxaa aada u koray tahriibka dhallinyarada soomaaliyeed kuwaasi oo qaarkood ay dhinteen inta ay ku jireen tahriibka shirkado ayaa ku lug leh tahriibka dhallinyarada haddaba sidee u aragtaa tahriibka xargaa goostay maxaa u sabab ah inay dhallinyarada ka cararaan dalkooda dowladda federaalka sidee bay ugu lug leedahay tahriibka dhallinyarada adiga shakhsiyan horey ma u tahriibtay oo mana la wadaagi kartaa aafadan si weyn looga dareemayo soomaaliya ogeysiis muhiim ah jawaabta su-aasha furan lalama sugaayo jumcaha dambe oo keliya wixii hadda ka dambeeya si toos ah ayaad noogu soo diri kartaan fikirkiina maqal ama qoraal wakhti kasta oo aad diyaar tihiin waxaana noogu soo hagaajin kartaan eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar mar kale aan idinkugu celiyo eber lixa lix toddobaatan iyo toddobo toddobaatan iyo toddobo eber afar codadka iyo qoraalada aad soo dirtaan waxay ka mid noqon doonaan barnaamijka diiradda jimcaha ee toddobaadka dambe inshaa allah